waxbarashadu ma laha xad da' ah weynaan iyo yaraan dadka waaweyn ee go'aansadaa inay wax bartaan waxay helaan fursad ay ku horumariyaan noloshooda shaqo maaliyad iyo mid bulsho mararka qaarkood waxaa jira fikir khaldan oo ah in waxbarashadu ay ku eg tahay caruurta iyo dhallinyarada balse run ahaantii waxbarashadu ma lahan yaraan iyo weynaan waxbarashada waxay qofka siinaysaa awood uu ku kobciyo xirfado uu ku fahmo tiknolojiyadda cusub kuna xaliyo dhibaatooyinka maalinlaha ah cabduqaadir cabdulaahi colaad oo ka mid ah howlwadeennada wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ayaa ku baaqay dadka waaweyn in ay ku dadaalaan waxbarashada oo aysan ka niyad jebin qofka weyn inuu waxbarto horta sharci diidaayo ma jiro nidaam ahaan nidaamka waxbarashada marka loo fiiriyo waxaa laga yaabaa qofka marka uu yaraa in uu jaanis u heli waayey inuu waxbarto laakiin hadda asigoo weyn oo inuu waxbarto u helay jaaniskeeda u barto jaaniskaas isaga ahna wasaaradda waxbarashada ama wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedada iyo wasaaradda waxbarashada federaalkaba go-aamay kasoo dejiyeeno wax badan oo badanaa laga dhisi rabaa hadda iskuullo oo loogu talagalay gabdhaha waaweyn inay wax ku bartaan degmada jiwaar laga dhisi doono dhowaan la dhaaxdhi doono marka wax nidaam oo u diidaya inuu waxbarto ma jirto marba haddii asiga uu jaanisayo inuu ka faa'iideysto uu diyaar u yahay wax jaanis uu ka hor imaanayo inuu waxbarto ma jiraan oo diidayo wallaahi qofka bini aadamka horta caqabadaha ku xeeran asiga unbaa ka hortegi karo waxa uu hortegi karaa caqabada marka wax walbo adiga oo noloshaada ku xiran inaad jadwal wax layirahda u sameyso jadwalo kala googooni a u sameyso waktiga uu qofka waxbaranayno jadwal ou siiyo waktiga oo danihiisa kale uu ka shaqeynayno jadwal kale ou siiyo markaas intaa markii laga shaqeeyo waxaa imaan kara in caqabadihii markaas oo qofka biniaadamka ku xirnaa inay xalsamaan oo xal loo helo hadii ilaa yirah insha allah wallaahi qofka weyn waxaan ku dhiirigelinaya inuu murax barto mar walbana inay waxbarashada aynan xadidneyn maamaha carabiga jirto oo dhehayso udlub alculama min almahdi ila aluxudi cilmiga dhalab dhalashadaada ilaa iyo dhimashadaada marka qofka weyn inuu dhalashadiisa ilaa iyo dhimashadiisa uu aqoonti dalbo ou daraasiyin waa wax aad iyo aad u fiican oo loo ogol yahay markii uu wax caqabada fara badan oo uu kala kulmayo waa jiraysaa laakiin inuu u dhabar adeego ou ka miro dhaliyo hamigiisa iyo istraatiijiyadiisa asiga inuu horumarkiisa ka shaqeynayso inuu u dhabar adeego asiga unbay ka falantaha laakiin intaasoo dhan waxaa ka dahaarayo inuu u dhabar adeego caqabadaha uu kala kulmayo inuu ka tilaabsado uusan u joojin inuu hore u socdo dadka waaweyn waa inaysan isdhihin waad dhaaftay xilligii waxbarashada da' kasta waa fursad cusub oo lagu baran karo aqoon iyo xirfado nolosha qofka ayayna u horseedaa horumar waara waxbarashadu waa safar nolosha oo dhan socon kara